Kulankan oo lagu qabtay deegaanka Buroweyn oo hoostaga degmada Halgan ee gobolka Hiiraan ayaa ahaa mid Wasaaradda Waxbarashada Hirshabelle iyo tan Federaalka looga codsanayay sidii deegaanka looga hirgeli lahaa goob waxbarasho oo u dhammaystiran agabkeeda waxbarashada iyo macallimiintii dhigi lahaa. Kulanka waxaa ka qayb galay maamulka deegaanka, waxgarad, odayaal, culamo iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay kulanka ayaa codsaday in deegaanka laga hirgeliyo goob waxbarasho oo u dhammaystiran agabkeeda waxbarashada iyo macallimiintii dhigi lahaa.
baahi aad iyo aadahay meesha taallo ay sida een, waxbarashada waxay ku dhigtaan hal qul ay isku beddelaan gabdhahana maray dhigtaan wiilashana maray dhigtaan marka waxaa codsanaynaa do- een, dowladda federaalka iyo midda oo hirshabeelle waxaan ka codsanaynaa iyo wasaaradda waxbarashada inay meeshaasi naga saacido oo waxbarashadaas nagala qayb qaadato oo haddee dhismo tahay iyo haddee biyo tahay iyo dhan kasta oo kaalmaa inay nagala qayb qaadato ayaan ka codsanaynaa Een, baahidu aqoon la'aan waa iftiin la'aana la yidhi horta qofka hadduuna aqoon lahayn iftiin ma leh waxbarashadu waa muhiim Een, dugsi waa noo bilownaa iskoolkana waa bilownay waxaan marka dowladda federaalka aan ka codsanaynaa iyo midda statekaba in wax alla wixii nalagu taakulee karo oo macallimiina ama haddii la kuwadin maxada iyo ama dhismaa in lagu taakuleeyo intaas ayaan ka codsanaynaa midda labaad baahidu waa iska badan tahay oo soomaaliya maanta waa wada waa wada baahan tahay laakiin almuhiimadda waxaa waaye waxbarashada waxbarashada waa in laga taakuleeyo waa sida
iskuulka waxaan u baahannahay in mataqaanaa qolal naloo dhiso naloo ballaariyo iskuulkaas waa nagu yaryahay qodobka labaad aan u baahannahay wuxuu yahay in mataqaanaa laga taageero xagga macallimiintii qodobka saddexaad aan u baahannahayna wuxuu yahay inaan mataqaanaa nalaga taageero xagga mataqaanaa in horumarka bulshada deegaanka buroweyn ayaa hadda waxaa ku yaallo goob waxbarasho oo si isku tashi bulsho ay u dhiseen dadka deegaanka taasi oo ka samaysan qolal jiingado ah oo aanan ku filnayn tirada ardayda dhigato